Golaha dhalinyarada degmada Kismaayo waxa ay toddobaadkii la soo dhaafay gudaha magaalada Kismaayo ka wadeen nadaafad iyo dhireen goobaha muhiimka ah ee dadweynaha sida kuwaasoo ay ka mid yihiin waddooyinka, iskuullada, goobaha waxbarashada iyo sidoo kaleeto goobaha ay dadku ku dalxiisaan. Ololaha ay wadeen Golaha dhalinyarada degmada Kismaayo ayaa ahaa mid loogu diyaar garoobayay toddobaadka xorriyadda ee dalkeenna. Waxaa ka qayb qaatay dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee Kismaayo ka kooban tahay. Haddaba waa kan guddoomiyaha Golaha dhalinyarada degmada Kismaayo Mudane Abaadir Beeshi oo ka warbixinaya ololihii toddobaadka socday isagoona u mahadceliyay dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay ololahaasi.
anaga u imaanay in aan isku aragno gudiyadii ama dhammaan dhalinyaradii ka shaqeynaysay een, ololihii nadaafadda ee maalmihii lasoo dhaafay ee, xorriyadda soomaaliya loogu talagalay ee loogu magac daray xus oo xaaqo Een, dhalinyarada intaa way ka badnaayeen een, laakiin inta aan gaarnay intaan ahayd kulanka macnihiisa iyo waxa diiradda lagu saarayana wuxuu ahaa mahad celin dhalinyaradii shaqada qurxooneed qabatay ee, waqtigii badan taagnaa in aan dhahno waa mahadsantihiin aan halkaana ku wada ballanno in aan u mahad celiyo dhammaan cid walba oo meeshaan ka een, ku- shaqadan aan qabanaynay een, ku lug lahayd ama wax ka qayb qaadatay